إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay dersigii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol sagaashan iyo shan oo nooga bilaabanaya aayadda toban iyo toddobaad ee min suurati lisraa qaala allahu tabaaraka wa tacaala wa kam in badan aan ahlagnaa halaagnay oo min alquruuni ummada ah min bacdi nuuxin nabiyullaahi nuux ka gadaal ayaana halaagnay wa kafaa birabbika rabbigaa ah ku filan khabiiran xog-ogaal bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dunuubtooda uu xog-ogaal u yahay basiiran mid wax arkana rabbiyaa ku filan bidunuubi cibaadihi addoommadiisa dunuubtooda u arko allah subxaanah wa tacaala wuxuu digayaa kufaarta beenidaysa nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo ay ugu horeeyaan kufaartii quraysheed waxaana uga digayaa halaag inay mudanayaan sababtoo ah ummadihii ayaga ka horreeyey markay rusushii ilaahay beeniyeen ilaahay waa halaagay hadday ayagu marka beeniyaan nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam oo afdalu rusul ah waxa weeyaan kuwii hore kama fiicna wixii kuwii hore muteen oo cuquub iyo cuquubo iyo cadaab ah ayay mudanayaan iyaguna marka ilaah wuxuu yihi subxaana wa kam in badan kamtu waa khabariya bimacnaa cadad kahiir weeye wa kam in badanaan ahlagna ahlaagnu ilaah yidhi oo min alquruuni ummada ah min bacdi nuuxin nabi nuux ka gadaalaana halaagnay min bacdi nuuxin xugun weyn ayaa laga qaadanaa sidaa uu xaafidku yidhi wuxuu yidhi wadalla haadaa calaa ana alquruuna alatii kaanat bayna aadam wa nuux cala alislaam taas waxay tusaydaa ummadihii u dhaxeeyey nabi nuux iyo aadam inay islaamnimo ku sugnaayeen nabiyullaahi aadam calayhi salaam ilaa nabiyullaahi nuux in allah intii u dhaxayday oo cabdullaahi ibnu cabbaas uu ku sheegay toban qarni inay ahaayeen dhammaan calal islaamay ku sugnaayeen ummad beenida xaqa oo xaqii diidda oo rasuul loo dira waxaa ugu horreeyey kuwii loo diray nabiyullaahi nuux calayhi salaam ayagaasaa diiday ayagaasaa u horreeyey ummad la halaago min bacdi nuux uu ilaah yidhi subxaana min bacdi nuux nabi nuux ka hor ma jirin wax xaqa beeniyey oo la halaagay sidaan suuratul qasas kuu soo ogaanayna ummad inta xaqa diidda dhammaan la halaaga waxaa u dambeeyey nabiyullaahi muusa kitaabka marka la siiyey taasaa ugu dambeeyey intii ka dambayda nabiyullaahi muusa calayhi salaam ummad markay xaqa beenido kuwa xaqa rumeeyaa ilaahay ku addoonsaday inay la dagaalamaan oo gacmahooda ilaahay ku cadaabo qola markay xaqa beenido ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu ku addoonsaday mu'miniinta waqtigaas jooga inay la dagaalamaan oo ay gacmahooda ilaahay ku cadaabo kuwii xaqa beeniye laakiin nabiyullaahi muuse markii kitaabka la siiyey ka gadaal ummad inta xaqa beeniday dhammaan la halaagama jirto xogaa cuqubooyin ayaa la ciqaaba laakiin dhammaan in la halaagana taasaa u dambeyday wa kafaa birabbika rabbigaa ah ku filan birabbika faacilkii kafaa ilaa kafaa faacilkeeda ba'a la geliyaa wa kafaa birabbika rabbigaa ah ku filan khabiiran xog ogaal bidunuubi cibaadii addoommadiisa dunuubtooda uu xog ogaal u yahay basiiran mid wax arkana rabbiyaa ku filan oo bidunuubi cibaadii addoommadiisa dunuubtooda arka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonaya alcaajilata adduunyada degdegaysa cajalnaa lahu waan u dedejinaynaa fiihaa adduunyada dhexdeeda maa nashaa'u annagu waxaan doonnaana u dedejinaynaa liman qofaanna u dedejinaynaa nuriidu aan doonayno uma intaas ka gadaal jacalnaa waxaan u yeelaynaa lahu liman araada dunyaa dadka adduunyo doonka ahaa jahannama naarta jahannama yaslaahaa xaala uu gelayo jahannama madmuuman xaala uu yahay mid la ceebeeyey uu galaa madxuuran xaala uu yahay mid naxariista alle laga fogeeyey ayuu galaa waman araada al aakhirata aakhira qofkii doona oo wasacaa u shaqeeya lahaa aakhirada sacyaa camalkeeda ku habboon walxaalna u shaqeeya huwa asagu mu'minun uu xaqa rumaysan yahay fa ulaa'ika dadka aakhiradoonka ah kaana sacyuhum camalkoodu wuxuu ahaaday mashkuuran mid la shukriyo oo laga aqbalo allah subxaanah wa tacaala labadan aayadood wuxuu noogu sheegayaa dadku inay laba yihiin qof waa qof adduunyo doon oo asaga dhanba haayadiisa iyo yoolkiisa iyo meeshuu higsanayo u murgo u fakara waa adduunyo dhaqaale helo caafimaad helo duriyo helo guryo dhadheer helo gaariyaal helo waa inuu adduunyo helo oo nasiib weyn ka helo taasaa waxay u tahay waxa uu higsanayo iyo mustaqbalkiisa qofkaas marka waxay keenaysaa maadaama adduunyo haayo u tahay wax kasta oo uu ku helayo inuu maro wax kasta oo uu adduunyadaas ku helayo day gaalnimo tahay day macaasi tahay wax kasta oo uu adduunyadiisa ku helayo waa u maray day tahay khiyaano day tahay tuugo hadday tahay dhac day tahay qalinka ku xad day tahay kufri day tahay jaajuusnimo ayu dariiq uu ku heli karo adduunyadiis waa u maray maxaa yidhi asaga qaayo waxa uu adduunyadiisa marka wuxuu marayaa wixii aakhiradiisa baabi'i lahaa marka qofka koowaad waa qofkaas ilaah wuxuu yidhi subxaana man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonaya alcaajilata adduunyadan degdegaysa cajalnaa lahu waa u dedejinaynaa ma intuu rabaa la siinaa maya ilaah wuxuu yidhi subxaana cajalnaa lahu waxaan u dedejaynaa fiiha adduunyada dhexdeeda maa nashaau annagu intaan doonno intuu asagu doono ka heli maa isagoo adduunyada u go'ay haddana intuu doono ka heli maa intii ilaahay doonay oo iraadadiisa ku dareesatay intaasuu hela qof kastoo adduunyo doona ma hela maya ilaah wuxuu yidhi liman nuriidu qofkan annagu doonnana weliba weeye qofka kista helaya marka aayaddan laba gooray qaydanta marka koowaad qofka adduunyo doonka ah wuxuu helayaa wuxuu asagu doonay maaha waa intii ilaahay u qadaray tan labaadna qof kastoo adduunyo doonaa heli mayee kii ilaahay la doona helay labadaas gooray qaydanta waxay aayaddaanu marka caddaynaydaa laba aayadood oo ayagu mutlaq ah aayad fii suurati shuura ayaan ku soo marnay man kaana yuriidu xarfa adunyaa nu'tihi minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiib qofkii doonaya adduunyo shaqadeed adduunyo inuu u shaqaystuu rabaa ilah wuxuu ihi waa siinayna waxbaan ka siinayna aakhirana wax nasiiba kuma leh qofaan aakhira nasiib ku lahayna waa gaal aayadda kalena suuratulhuud insha allah ugu tegi doonaa man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wa ziinataha qofka adduunyo iyo quruxdeeda um raba qofka adduunyo iyo quruxdeeda raba man kaana yuriidu alxayaata addunya wa ziinata nuwafi ilayhim acmaalhum fiiha waan u oofinayna acmaashooda wahum fiiha laa yubkhasuuna mana laga nuqsaaminayo ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar dadkaas adduunyo doonka ah waa dadka aakhiro aan wax nasiiba ku lahayn naar maahan naarkay heliy marka labadaas aayadood waxaa ilaah yidhi dadka adduunyo doonka waa siinayna waa itlaaqay laakiin aayaddanaa qaydayo horta qadarka la siina waa inta ilaahay doonay tan labaadna intay qof kastoo adduunyo doonay maahane dadka adduunyada doonay qayb alla doonay inuu siiyo wey ee qaar ka mida adduunyada doonaya ee kafara ah siday barambarada u cunayaana naftu ka dhice markaasay naartana hore u gelay ee ma ahan qof kastoo ilaahay xaqiisa ka taga inuu adduunya iska helaya maaha ma aha marka aayaddaana labada aydood caddayday ilaa wuxuu ihi subxaana uma jacalnaa waxaan u yeelaynaa lahu liman araada dunya liman araada dunya dadkaas adduunyada doortay waxaan u yeelaynaa jahannama naarta jahannama yaslahaa xaala uu gelayo madmuuman xaaluu yahay mid la ceebeeyey ayuu naarta gala oo lagu ceebeeyey waxa weeyaan doorashada uu doortay adduunyada uuna ka doortay aakhirada taasaa lagu ceebeeyey madcuuran xaaluu yahay mid la fogeeyey oo naxariista ilaah iyo jannada laga fogeeyey ayuu naarta gelaya idan taas waa caddahay marka dadka reere adduunyo ah ee maqsadkoodu adduunyo yahayn uga weedanayn oo uga joogsanayn waddaduu ku helayo dariiqoodu waa kuwaas ilah wuxuu uhi subxaana waman araada alaakhirata aakhira qofka doona oo wasacaa u shaqeeya lahaa aakhirada sacyaha camalkeeda u habboon aakhira qofkii doona haayadiisu waxay tahay ilaahay suu raalli kaaga noqda taasuu ku dadaala wax kasta oo ilaahay raalli uga ahaanayu awoodo waa samayna wax kasta dhib kasta ha uga yimaado ha ku baaba'do hadday rabto adduunyadiisu ha ku timaado inuu magaciisa lagu caayo ha ku timaado in adduunyadiisu ku baabaado ha ku timaado dad badan inay ku nacaan ha ku timaado in naftiisa ay u go'do wixii ilaah raalli ahaanshadiisa uu ku gaarayo oo daartii aakhira iyo raalliaanshadii alle uu ku gaaraya waa ku socona waa kii hore cagsigiis wey wasacaa lahaa sacyaha wey fiiri lama dhihin qofkii aakhira raba oo iska diyaar ma wasacaa lahaa sacyaha addaba taala qofkii aakhiro doonaya oo haddana u shaqaynaya shaqadeeda shaqadeeda waa maxay maxamedulamiinu shinqiidi wuxuu yidhi hadal aad u kooban oo faa'iido badan wuxuu yidhi wa huwa imtihaalu amrillaah waijtinaabu nahyihi biikhlaasin cala alwajhi almashruuc waxaa loola jeedaa amarka aakhiro qofka u shaqeeya waxay tahay macnaheeda camalka aakhiro wa huwa imtihaalu amrihi amarka alluu qaadana ayu amar ilaahay siiyey waa u diyaar awaamirta gabal haddaad qaadatana naftaada inay u gooda dhacdo maxaa yeele awaamirta sharciga ka mid sow ma jeedo waa qaadana wax kastoo ilaahay ka reebay wuu ka hara haddana laba shayuu ku darsanaa markuu samaynayo awaamirta kana fogeynayo xaaraamta ikhlaas ilahay inuu ugu dhawaadu ka rabaa dan kale kama rabo cibaadada uu samaynayaana cala alwajhi almashruuc waa dariiqii ilaahay jireeyey ee ma ahan si uu naftiisu iska jeclaato bidca afartaas marka laysku daraa laydhaahu yidhi camalu laakhira sacyu aakhira waa kaasa huy sowma jeedin marka waa sidaas wey marka hididiin ma aha aakhiran anugu rabaa oodan sacyigeedii samaynayn maya kaas waxba qiimaan maayo ilaa wuxuu yidhi subxaana walxaalna u sacyo u shaqeeya aakhira huwa asagu mu'minun mid xaqa rumaysan uu yahay alla rumaysan rasuul rumaysan marka uu sacyiga aakhira samaynaa waa inuu mu'min yahay waa qayd taasna waxay tusaydaa waxa weeyaan siday a'immadu nasgareeyeen maxamed lamiinu shanqiid iyo qayrkoos qayrkiisba waxa weeyaan camalka saalixa shardi waxa waa iimaan inuu ka horeeyo camalka saalixa markuu qofka anfacayo waxaa shardi ah in iimaan ka horeeyo ee qofkii haddii kufri akbar ah uu ku sugan yahay ama shirki akbar ah uu ku sugan yahay waa sayi'a laa tanfacu macahaa alxasan waxa weyan kufriga akbarka ah shirkiga akbarka ah wax xasana oo anfacayna ma jirto qofka mar hadduu ku sugan yahay si kasta u cibaadaysto isagoo sujuudsan naftu hadday ka dhacdo naartuu ku waaraya wax kaloo qayrana male mar hadduu mushrig yahay ama uu kaafir yahay idan waxaa shardiga camalka saalixa qofka marka alla ka aqbalayo waa in iimaan ka horeeyo waa in iimaan ka horeeyo waa shardi qur-aanku waa ku celceliya masaladaas waa ku celceliya masaladaas qur-aanku idan taas waxay ku keenaydaa qofka waxa ugu weyn oo uu ka cabsadaa inay noqoto gaalnimada oo iimaankiis inuu buro uu ka cararo shirkiga kufriga uu ka cabsado waxay keenaydaa waxa ugu dadaalka badan uu ku dadaalaa tawxiidka inay noqoto taas ayay keenaydaa ilaa wuxuu yidhi subxaana fa ulaa'ika dadkaas aakhirada doonay una shaqeeyey iimaankuna uga horreeyey kaana sacyuhum camalkoodu wuxuu ahaaday mashkuuran mid la shukriyo ilaahay baa ka shukrinaya macnaha allah ka abaalmarinaya ilaahay baa ka aqbalaya saas wey macnihi marka dadku waa labadaas aduu kaa tahay isfiiri qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi kullan dhammaan labada kooxood numiddu waxaan u siyaadinaynaa haa ulaa'i kuwan adduunya doonka ah wa haaulaa'i kuwa aakhira doonka ah min cadaa'i rabbika rabbigaa siismadiisa xaggeeda wamaa kaana cadaa'u rabbika rabbigaa siismadiisuna ma ahan maxduuran mid la diido undur fiiri kayfa sida fadalnaa aan u kala fadilnay bacdan dadka gobolkood calaa bacdin gobolka kale walal aakhiratu midda dambaa akbaru weynan badan darajaatin xagga darajooyinka wa akbaru ayadaa weynan badan tafdiilan xagga kala fadilidda aayaddana rabbilcaalamiin wuxuu noogu caddaynayaa aayad yara markiina lakugu sheegay dadka adduunya doonkaa wixii alla doonuu ka siin waxaa dhici karta dadka gabal inay u fahmaan adduunyada waxaa iskale la hirsiiyey gaalada wixii adduunya waxaa iskale aakhira ka taga aayaddaana cudurkaas lagaaga daweyna ilaa wuxuu leeyahay qolada adduunyo doontay iyo qolada aakhiro doontayba adduunyada waxa waa laga siina ee hamoodin haddaad aakhiro u goobto inaad adduunyada ka qadaydo maaha wixii ilaahay kaaga qoraa lagaa siina welidaas saas daraaddeeda casharatu lmubashariina biljanna agarkoodu aqniyay ahaayeen fiiriye sida cabdiraxmaan ibn cawf fiiri cumaan ibn cafaan fiiri abubakr sidiiq fiiri sacd ibn abiwaqaas fiiri aqniyay ahaay soo ma jeedin macnaheedu marka ma ahan haddaad aakhiro u go'do wax kasto alla xarimay xagga ka marto wax kastoo ilaahay ku amrayna aad qaabato macnaheedu maahan inaad adduunyada ka qaday intii lagaaga qoray waa ka helay kan gaaloobada adduunyada ku beddeshay diinkiisana intii loo qoray inaan ahayn helima meesha xaa marka soo baxay war wixii laguu qoray dhaafi maydide dalabka wanaagso oo ha gadanin diinta intaasaa soo baxayintii laguu qoray xaggii xagga u dhaafi maydi ee haddaad diinta ilaahay ilaalido ka qadi maydi risqiga ilaah ilah wuxuu ihi subxaana kullan dhammaan numiddu waxaan u siyaadinaynaa haaulaa'i kuwan adduunya doonka ah wa haaulaa'i kuwan aakhira doonka ah min cadaa'i rabbika rabbigaa siismadiis rabbigaas ismadiisa waxaa loola jeedaa rabbiga labadaba risaaqay saasaa loola jeeda sida imaam lbaqawi ibnu jariir labaduba ay caddeeye wamaa kaana cadaau rabbika rabbigaas ismadiisu ma ahan maxduuran mid la diido ilaahay risqigiisa waxa weeyaan lama diido gaalna waa la siiyaa muuminna waa la siiya mid walba inta alla la doonuuna hele waxa weeyaan ilaahi weyna adduunyada waxweyn lama ah day qiimo lalahaa laheed gaalka ma siiyeen laakiin maxay ku tusaydaa inaysan wax qiimaa ku fadhin taasay ku tusayda taasay ku tusay inaysan qiimo weyn ku fadhin qiimo adduunya waa maxay waa qofka ilaahay weynaa waafajiyo dariiqa xaqahu siaa ka dhig intaas adduunya qiimaheedu ilaah wuxuu ihi subxaana undur fiiri kayfa sida fadalnaa aan u fadilnay bacdahum dadka gobolkood calaa bacdin gobolka kale dadka adduunyada fiiri qof waa qani midna bogu dhulka ku hayaa bahiya naftu kaga dhacay midna waxa weyn maalkiisa maba yaqaan xisaabtiisa asagu sida loo kala fadilay fiiri mid waa gablan midna boqoluu dhala sida loo kala fadilay fiiri mid waa caafimaad midna waa mariid socota sida loo kala fadilay fiiri mid quruxdiiu ka batay midna waa si kale sida loo kala fadilay fiiri waxa weeyaan dhammaan ilaahay baa kala fadilay dadkii waa la kala fadilay adduunyada waa saas aakhira fadiladda ah ka weyn ilah leeya ilah wuxuu ihi subxaana walal aakhiratu aakhiro markuu alla yidhi undur fiiri kayfa sida fadalnaa aan u fadilnay bacdan gobolkood calaa bacdin gobolka kale ilaah wuxuu yidhi walal aakhiratu midda dambo daarta aakhiraa akbaru weynan badan darajaatan xagga darajooyinka taasaa kale dadku aad u kala fogya maxaa yeelay midna darakaadka naarta jaxiima sal ku yaalnaa midna darajaadka jannada uu meesha u sarayla jooga sida loo kala fadilay naarta waxaa la yidhahdaa darakaad waa kala hoosaydaa darakaadaa la yada darajaad lama yidhahda naarta darakaad jannadana darajaadaa la yidhahda nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam jannadu waa boqol darajo laba darajo fiiri waxay isku jiraan cirka dhulku intuu isku jiro hal darajo qofka ku dheer cirku intuu ku jiro ku jira waa hal darajo hadda qofka ku dheer welidaas saa daraaddeedu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam dadka darajaadka sare jooga ahlu ciliyiinka waxay u fiirinayaan sida xidiga dhacaya aad u fiirina xidiga dhacas oo wax aadkaaga fog maaha nuucaasoo kale wey sidaasa aakhirana loo kala tegay maxaa yeele adduunka xagga camalka iyo iimaanka sida loogu kala tagsana rabulcaalamiinna cadli iyo fadli ayuu wax ku abaalmarin wa akbaru aakhira weynan badan tafdiilan xagga fadilidda qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laa tajcal ha yeelin macallaahi allah la jirkiisa ilaahan mid la caabudo ilaahaasoo aakhara kale oo fataqcuda markaas aad fadhiisato madmuuman xaala aad tahay mid la ceebeeyey makhduulan xaal aad tahay mid la hoojiyey oo garabkiisa laga baxay halkan waxaa noogu bilaaban shan iyo labaatan xugun oo isdaba joog ah oo waxa weyaan cajaa'ib badan shan iyo labaatan xugun wey tirso oo la ysdaba dhigayo shan iyo labaatankaas markaa waxaa lagu bilaabayaa ilaahay cid kale ha la caabudo waxaana lagu gebangebaynayaa isla xugunkaas oo ah war ilahay cid kale ha la caabudo ilaahay subxaana wa tacala xugun koobaad wuxuu ku bilaabay inuu naga reebay cid kale in lala caabudo laa tajcal ha yeelin macallaahi allaah la jirkiisa ilaahan ay macbuudan mid la caabudo ilaah waa shay la caabudo waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum macnaheedu waa maxay ayu shay kale oo alla aan ahaynoo la caabudo wuu ilahay noo diida shayga la caabuda ha ahaba malak muqaraba ha ahaado nabi mursal ah ha ahaado weri saalix ah ha ahaado dhagax ha ahaado geed ha ahaado lo ha ahaado timo waa isku mid qofka nabi caabuda ama malagga caabuda iyo qofka dhagaxa caabuda waa isku dembi waa laba kaaf waa laba kaaf ilaahay weyna saas daraaddeed ayadoo dadka gabal dhagax caabudayeen oo gabal malag caabudayeen oo gabal ay caabudayeen weli saalixa ayuu rabbulcaalamiin dhammaan wuxuu yidhi war cid kale ilahay la caabudin harag oo isku mid cibaado waxaa iskaleh allah haddaad ka qaado meesha rabta laa oo isku mid marka meeshii kalood la aadaa kala qaad male la dhihima aduu waa roon tahayoo malagaadba caabud ma la dhahay ma la dhahay laa tajcal ha yeelin macallaahi allah la jirkiisa ilaahan mid la caabudo keligiis caabud u sujuud keligiis tuug keligiis tala saaro keligiis nadarka iyo shardiga ka xidho ilaah kale ha caabudin ilaahaasoo aqara kale oo maxaa dhacaya haddaad alla kale allaah ilaah aan ahayn aad caabuddo haddii allaah ilaah aan ahayn aad caabuddo maxaa dhacaya oo fataqcuda markaas aad fadhiisato madmuuman xaala tahay mid la eebeeyey oo lagu eebeeyey calaa shirkika shirkiga aad samayday waad ku eebaysanta allah kugu eebay muminiintuna kugu eeday waad eebaysanta makhduulan xaalatay mid la hoojiyey makhduul waa maxay gargaar mid waaye wey makhduul waxaa la ydhaha qofka gargaar waaye sababtoo ah qofku markuu cid kale caabudo horta alla u gargaari ma cidda kalow caabudayna ma awoodo inay u gargaarto idan marka muxuu noqonaa qof gargaar waaye allaah abaad diiday cibaadada inaad u kali yeesho kuu gargaari ma ciddii ka soo hartay hadday malag tahay hadday nabi tahay hadday weli saalixa tahay dhibaato hadday kuugu timaaddo dhuuracase kaama celi karto dhuuracase qadar dhuuracase xataa kaama celi karto soo ma jeedin marka waxaad noqonaydaa qof gargaar waaye xukunka labaad ilah wuxuu yidhi subxaana waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu amray allaa tacbuduu inaadnaan caabudin ilaa iyaahu asaga ma ahane wa bilwaalidayni wa an tuxsinuu inaad u samafashaanu amray bilwaalidayni labada waalid ixsaanan samafal imaa yabluqanna hadduu gaaro cindaka agtaada alkibara duqnimo axaduhumaa labada waalid midkood ow kilaahuma ama labadaba falaa taqul lahumaa ha ku dhihin uffin ufa ku dhihin walaa tanharhumaa ha canaananin wa qul lahumaa waxaad ku tidhaa qowlan hadal qowlkaasoo kariiman wanaag badan waqfid lahumaa u raarici janaaxa dulli dulliga garabkiisa u raarici min alraxmati min ajli raxma naxariis aad u naxariisanaydo darteed ugu raarici wa qul waxaad tidhaa rabbi rabbigaygiyo irxamhumaa labadayda waalid u naxariiso kamaa rabbayaanii kamaa rabbayaani siday ii tarbiyeeyeen allow ugu naxariiso saqiiran xaalaan ahay mid yar xukunka labaad oo rabbulcaalamiin uu amray wuxuu yahay in keligiis la caabudo wa qadaa rabbuka qadaa macnaheedu waa amara qadaa bimacnaa xakama wuxuu xugmiyey wuxuu amray owsaana waa lagu fasiraa wuxuu dardaarmay waa isku macno wa qadaa rabbuka rabbigaa wuxuu amray allaa tacbuduu inaadnaan caabudin ilaa iyaahu asaga maahanin laba xugunaa halkaas issaara marka waxay tahay allaah wuxuu amray asaga in la caabudo wuxuuna diiday cid kale in la caabudo isaga in la caabudo wuu amray cid kale in la caabudo wuu diiday waa uu diiday waa uu diiday marka waa in keligiis la caabudo wey wa bilwaalidayni ixsaanan xukunka saddexaadna wuxuu noqon wa bilwaalidayn ixsaanan wa an tuxsinuu inaad u samafashaan bilwaalidayni labada waalid ixsaana samafal labada waalidoo ku dhashay inaad ixsaan u samaydo ixsaan inaad u samaydo waxay tahay wanaaggaagu waa inuu gaaraa waxtarkaaga hadday xooggaaga tahay hadday xoolahaaga tahay waa inay wax dheefkaagu gaaro ayaga oo waxaad awoodday u baahan yihin waa inaad siido had ahaato xooggaaga ha ahaado xoolahaaga tan labaadna waxay tahay wax dhibahood adigu leedaha waa inuusan gaarin oo dhibkaaga ka celiba dhibkaaga waynu ka ceeda oo xataa hadday gabroobaan oo ay gaaraan xaar xaal ama xaalad ay kaadida iyo saxrada isku daadinayaan waa inaadan dhibsan inaad kaadida saxrada ka mayrto maxaa yeele adba waad ku dul saxaroo jirtay mana lagu dhibsan jirin marka waa inaadan dhibsan waalidka waxa kaaga imaanaya tan saddexaadna waxay tahay ayaga inay hadday gaboobaan weliba waxaad dhici karta dulqaadku inuu yaraado oo qowl adag waxa weeyaan qowl adag uu kaaga yimaad iyo dhib waa inaadan qowl dhibka ama qowlka kaaga imaana waa inaadan dhibsanood ku sabarto saddexdaas markaad isku darto qof baariyahaad noqon wanaaggaaga gaarsii ay u baahan yihiin ood awoodo waxa dhib kaaga soo gaarayana ku dulqaado dhib adiga kaa tegana yuusan gaarin ayaga yuusan gaarin marka labada waalid u samafala xaalad marka aad u siqatanaa jirta waa maxay waa hadday da' gaaraan adoo adoo nooc xaaladdaas waa xaalad qatar fursad qaaligaha ku soo martay hadday ku segtana waa qasaa ilaa wuxuu ihi subxaana imaa yabluqanna hadduu gaaro cindaka agtaadana uu ku gaaro alkibara duqnimo axaduhumaa midkood ow kilahumaa ama labadiiba falaa taqul lahumaa ha ku dhihin uffin ufa ku dhihin walaa tanharhumaa hana canaana wa qul lahumaa waxaad ku tidhaa qowlan hadal hadalkoo kariiman wanaag badan dii agtaada midkood uu gaaro wakhti oo shayg noqdo oo uu duq noqdo oo waayeel gaaro ama labadiiba waxaa lagaa rabaa qowl xun iyo ficil xun inaad ka ilaalido waxaana lagaa rabaa qowl wanaagsan iyo ficil wanaagsan inaad siido ood kula hadasho afartaasaa laysdaba dhiga fiiri marka hore waxaa lagaa yidhi horta qowl xun ka ilaali falaa taqul lahumaa ha ku dhihin uffin ufa ku dhihin uf macnaha waxaas waan kahana wey xataa waxaas waan dhibsana waa waxa ugu yar qowl yar oo xataa waxaas anu waa nacaya ha ku dhihin waa akhlaaq xumu inaad waalidkaagi ku tira waxaas aniga waa necab wixii haddaysan wax sharcigu necabya ahayn dii sharcigu necab yahay waa dahayda waxaas aniga waa necaba sharciga dilay wey laakiin wax kale maya waxay ku amrayaan waxay kaa dalbayaan waxaas waa nacaya uf xataa dhih waa kow oo qowl xun yuu kaa tegi wixii ka weyn iska badda iyo aflagaado tan labaad walaa tanharhumaa ha canaanan ha canaananinoo waxa weeyaan sida uu yidhi cadaa ibn abi rabaac xataa gacantaa kilkilin waxbay ku amreen gacanta inaad kilkisho ama aad xoogaa in dhibsayda lagaa dareemo macnaheedana wuxuu yidhi xaafid waxaa looga jeedaa ficil xun yuusan xaggaaga ka imaano waalidka gaadhi inaad canaatoo tira waxaas anigaa layla yidhaahdo iyo waxaas anigaa ma ogoli iyo canaan ood sanka taagto waydabda markii qowl xun iyo ficil xun labadaba laga reebay waxaa ilaahay amray qowl wanaagsan iyo ficil wanaagsan qowlkia la hormariya ilah wuxuuhi waqul waxaad ku tiraa lahumaa labada waalid qowlan hadal hadalkao kariiman wanaag badan hadal wanaag badan waa maxay hadal jilicsan oo wanaagsan oo qadarin iyo qiimayn ay ka muuqato ku hadal haddana ficil wanaagsana laama ilah wuxuu uhi waqfid u raarici lahumaa labada waalid janaaxa dulli dulliga garabkiisa macnaheeda u tawaaduc wey ha iskala weynaa ilaa ciyaalka caas waalideenta ah oo ayaanka daran waxa weeye way iskala weynaadan waalidka markuu xoogaa koro oo uu madaxa taago uu leeya duqaaxuu ogyahay uu leey uu is leeyahay waxba ka oga miskiin waayo uu leey caqligoo dhan aduu kugu edid yahay caqligoo dhan iyo waayo aragnimo iyo wax walba adaa wuu iskan waa duqo wuxuu leey waa ka baxayba saaxada soo ma jeeda adduunkaba lama socdo adduunku rabaa inuu naga reeb uu leey marka waxay ku tusaydaa in shaydaan u waxyooday waa caqligii lagu koriyey waa maskaxdii lagu barbaariyey wey markaasuu le wax ma oga marka isla weynanka shaydaan yuu ku gelin waalidka u tawaado hoos isku dhig min araxmati min ajli raxma naxariis aad u naxariisana daraaddeed ugu tawaado qowl wanaagsanna waa kana haddana waa lagu celi waqul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigaygiyo irxamhumaa u naxariiso labada waalid u ducee wey dad badan waalidkood maba duceeya waxaa rabaa waalidka u duce haddaad salaada ka baxdo ha haddaa ahaato aad si kale u ducaysayd hakii hadba aad rabto mar gooniya maa u duce ha noolaadeen ha dhinteen u duce waalidka markaa ducaysadaba ku dar soo uma jeedin waqul waxaad tidhaahdaa rabbi rabbigaygiyo irxamhumaa labadeeda waalid u naxariiso kamaa rabbayaanii liajli tarbiyatihimaa li siday aniga ii tarbiyeeya tarbiyayntay i tarbiyeeyeen daraaddeed ilaah ugu naxariiso saqiiran xaalaan ahay mid yar anoo yanay tarbiyeeyeena alla u naxariiso marka waxa wey xukunkii saddexaad wuxuu noqday ixsaan u sameey xukunkii afraad wuxuu noqday ufa ku dhihnina xukunkii shanaad wuxuu noqday ha canaana xukunkii lixaad wuxuu noqday hadal wanaagsan ku dheh xukunkii toddobaad wuxuu ahaa u tawaaduc xukunkii sideedaadna wuxuu ahaa u duce sideed xukun intaasaan uga gudubno axaadiis badanoo xaafidku halkaas ku soo arooriyey waxaa ka mid ah xadiidka anas ibni maalik radia allaahu tacaala canh laga wariyey oo bazaar iyo qayrkiisba ay wariyeen waana xadiid haabit ahe nabiga sala allahu calayh wasalam mimbarka isagoo koraya uu maalin wuxuu yidhi saddex goor aamiin aamiin aamiin markaasay saxaabada ku yidhahdeen rasuulka allow maxaad aaminsanaya markaasuu yidhi ataanii jibriila ii yimid markaasu wuxuu igu yidhi muxamedow raqima anfu mri'in dukirta cindahu falam yusalli calayka waxaad dullooboo sankiisu caruuray macnaha waxaad dulloobay wey dulli wuxuu ku dhacay qof nebi muxamedow agtiisa lagugu sheegay oo markii lagu sheegay aan kugu salli taas waxay ku dareensiinadaa nabi muxamed haddii la sheego sala allahu calay wasalam waa inaad ku sallidaa yaa qofkaan ku sallin dulliya u sugnaaday haddiiba nebi muxamed la sheego sala allahu calayh wasalam waa inaad ku sallida haddaadan ku sallin waa dullow taas miday ahayd wy marka aamiin dheh uu yidhi in ilaahay dulleeyo qofka marka lagu sheego aan sallin aamiina dhigiy markuu aamiin dheh yidhi ka labaad wuxuu yidhi raqima anfu mri'in dakhala calayhi shahru ramadaan uma kharaja walam yuqfar lahu dulli ha ku dhaco oo ha dulloobo qof inta bishii ramadaan gaaray oo u dhalatay oo bishii noolaaday haddana aan loo dembi dhaafin sababtoo ah sababkii loogu dembi dhaafi lahaa wuu helaasan ka faa'iidaysan isagaa dayacay dulli allaha ku rido aamiin dheh uu idhiy markuu jibriil aamiin aan idhiy kan saddexaadna wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi raqima anfu mri'in malakul jibriila wuxuu yidhi dulli ha u sugnaado ha dulloobo qof soo gaaray labadiisii waalid labadiiba ama mid ka mida soo gaaray oo aan janno aysan labadaasu gelin inta labadiisii waalid mid ka mida soo gaaray ama labadiiba soo gaaray qofaan janno ku gelin dulli allah ku rid naarta ha galo ha ku fogaado naarta inta galo naarta allah ku fogeeyo dullina ha u sugnaado marka aamiin dheh uu yidhi aamiin aan idhi aamiin aan idhi marka qof inta waalidkii soo gaaray labadii mid ka mida ama labadiiba aan janno ku helin dulli iyo cadaaba u sugnaaday cadaab ayaa usan maxaa yaele fursad waa helay isagaa dayacay ma fursad waa helay isagaa dayacay walidaa sidaas daraaddeeda jahaama saxaabi la dhihi jiray ayaa nabiga u yimid markaasuu yidhi rasuulka allow inaan jihaadka aadood dullaanka aadaan kuugu imid sidaasaan doonay waxaana kuugu imid anaan kula tashado markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam hallaka min ummi hooyo ma kuu noosha markaasuu yidhi haa markaasuu nabigu yidhi ilzamhaa fa ina aljannata taxta rijliha hooyo laasim janno lugteeday taallaa haddaad janno rabto marka janno ayaa taalla waalidka agtiisa hooyo aabbahana hooyadaa sii xaqnimo badan oo nabigaa saas u kala cadeeyey sal allahu calayh wasalam qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi rabbukum rabbigiin aclamu asagaa u aqoon badan bimaa shay fii nufuusikum nafafyaalkiinna ku sugan in takuunuu haddaad ahaataan saalixiina kuwa wan wanaagsan fa innahu alleh kaana alleh wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan lil awwaabiina dadka noqoshada badanna u dembi dhaaf badan aayaddan aayadihii horetay la socota oo waxay tahay qofka isagoo dadaalaya birrigii waalideynka ku dadaalaya haddii wax ka dhacaan oo maalan arrin uu islahaa raalliyuuba ka yahay waalidka uu sameeyey waa niyad fiican wuxuu isleeyahy waalidka arrintan waaba jeceli arrintii qaladay noqon ilaahi weyna subxaana wa tacala wuxuu ballanqaaday inuu dembi dhaafaayo maxaa yeele banu aadamku waa ka fahay lagama hadlaayo qof maalin go-aansanay maanta inu caasi noqdo berriba baarra iska noqday aayaddu kama hadlayso ee waxa weeye sida saciid ibnu jubayr uu yidhi wuxuu yidhi laa yuriidu ila alkhayr bidaali wuxuu sameeyey arrin uusan khayr maahana wax kale ula jeedin khayrka samayn isleeyi laakiin arrintii khayr ma noqon waa ka xuma asagu laakiin khayr samayu islaha ilahi waa u dhaafaya subxaana wa tacaala maxaa waa dadaayay waa gef rabbukum rabbigiin aclamu asagaa u ogaal badan bimaa shay fii nufuusikum nafafyaalkiina ku sugan ilaahay niyadiinu ogyahay soo ma jeedin ayadu wacadda niyadiinu ogyahay markaan waxaad samaynayso ayaaba rabbi niyada ogyahy marka shayga khayrka aad ula jeedeed u niyeysatee ku dadaalayday ee qalad ka noqday ilahay waa kuu dhaafaya ilaahay niyadiinu ogy in takuunuu haddaad ahaataan saalixiina dadwar wanaagsan fa innahu alleh kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaaf badan lil awaabiina dadka noqoshada badan oo ilaahay u soo laabto awaabiin waa taaibiin tawaabiin weliba wey awaabiin waa tawaabiin dadka toobadkeenka badan wey awaabiinta waa dadka ilaahay u laabta mar walba u soo laabta u toobadkeena qalad markuu ka dhacaba ilaahay u soo cararaa sidaas weye sida ibnu jariir iyo xaafid ibnu kaiir iyo kulle yihahda qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi waaati sii dalqurbaa qaraabada midka u saaxiibkaa xaqahu xaqiisa sii walmiskiina miskiinka xaqiisa sii wabna sabiili musaafirka xaqiisa sii walaa tubadir ha ridridin maalka tabdiiran ridridid ina almubadiriina kuwa maalka ridridoo tuurtuura kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiini shaydaannada walaalahood wa kaana shaydaanu shaydaanna wuxuu ahaaday kafuran mid kufrin badan lirabbi rabbigiisa ku kufrin badan wa imaa tucridanna haddaad ka jeesato canhum canilmadkuuriina dadka la soo sheegay ibtiqaa'a raxmatin liajli ibtiqaa'i raxmatin naxariis dalbideed daraaddeedna aad uga jeesato raxmadoo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay raxmaddaasoo tarjuwaa aad rajaynayso faqul lahum waxaad ku tira dadkaas qowlan hadal hadalkaasoo maysuuran fudud axkaamtii shan iyo labaatanka ayadaan ku dhex jirnay xukunka sagaalaad ilaa wuxuu yidhi subxaana wa aati sii dalqurbaa qaraabada midka u saaxiibka ah xaqaw xaqiisa sii oo xaqiisu waa maxay min albiri wasila waa inaad u baarrinimo samaydood xidhiirido qofkan qaraabada min albiri wasila inaad u baarrinimo samaydo ood xidhiirido macnaha qaraabada yaa ugu horeeya aabbihii hooyo markii aabbihii hooyo laga soo hadlay qaraabadii kale ilaahay ku cadfo qaraabadii kale ayaa ilaahay ku cadfo waana sidii nabigu sala allahu calay wasalam udhihi jira ummaka hooyadaa ugu hormari dadka wa abaaka aabbaha ku xiji uma adnaaka adnaaka kadib siday kuugu kala dhow yihiin usii kala xaq badan yihin nabigaasaas yidhi sala allahu calay wasalam isaguma jeedin ilaa afartan oday dadka kaa tirsadaa qaraaba ah oo sugan nabiga sala allahu calayh wasalam masar aan qaraaba lahayu masar meeshuu qaraabada nabigu kala yahayna culummadu taariikhdu markay fiiriyeen waxay yidhaahdeen nabiga wuxuu ka soo farcamay nabiyullaahi ismaaciil ibnu ibraahim nabiyullaahi ismaaciil hooyadiis haajaraan masaaric nabiga iyo nabiyullaahi ismaaciilna afartan odaya u dhaxaydayna culammada taariikhdu afartan oday odaga afartanaad reer abtigiis aa qaraabo kuwa ka war bal soomaaliye waxa weeyaan qof soomaaliya oon qaraabo ku ahan yaa keeni kara soomaaliya afartan kala tirsataa ma jiro odayaashoo dhan weydiin xataa soddon kuwa kala tirsadaaba yaraaye soo ma jeedo afartan mida lahayaba intii ka sokayda weliba intay kala tirsadaanoo yarna waxay iskaga daba wareegayaan waa abti iyo imaedi waa dad qaraabo hoose wada ah dhammaantood markaasay isdileen oo isniceen oo isxasdeen markaasa waxaa ku rumoobay waxa weyan amaa tardayna an asila man wasalaki wa aqdaca man qadacaki ilaa qaraabanimada markii ilaahay abuuray xagga istaaga markaasay tiri rabbi halkaas waxaa taagan mid kaa magangelaya goy markaasuu yidhi raalli miyadan ku ahayn inaan xidhiiriyo ciddii ku xidhiirida oo aan goyo cidda ku goy sowma jeedi marka kii dilay kii dhacay kii bilqaystay dhammaan soo qaraaba goys ma ahan sidaasaa xiriirkii alla uga go'aya naxariistii markaasaa cuquuba ku wada degta marka waa in ilaahay loo aan uga toobad keennaa subxaan allah waa arrin qatar nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan xadiis bukhaari iyo muslim wariyee nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam man axabba an yubsada lahu fii risqihi wa yunsaa lahu fii ajali falyasil raxima qofka jeclaada in ilaahay risqiga u waasiciyo ilaahayna cimrigiisa dheereeyo qaraabadiisa xidhiiriyo maanta dhakhtar haddii la dhihi lahaa waxaa yimid waxa weyn qoraaya dawo cimriguna ku dheeraana baalkuna ku badana imisaa u tegi lahadaas leedi yaa imisaa u tegi leh nabi maxamedaa noo sheega sala allahu calayh wasalam ma ahan waxa weyn dhakhtar oo asaga wax titijaabinay waa nabi maxamedoo loo waxyoodo wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyin yuuxa wuxuuna leeyahay qofka qaraabada xiriiriye ilaahay risqigiisana waa waascina cimrigiisana waa dheerayna nabi maxamedaa yidhi sala allahu calay wasalam allah saas u waxyooday sowma jeedid marka sidaasa wanaagga ku jira xukunka sagaalaad waa xukunkaas wa aati dalqurba xaqa kan tobnaad waxa weyn wal miskiina miskiinkan xaqiisa si dadka masaakiinta ah ee wax ku filan aan haysan tageer oo gacansi yuusanba qaraabadaad ahaan hadduu rabo laakiin miskiinkan waa inaad gacansiida ood waxa weeyaan waxaad ka roon tahay aad ku gacansiida xukunka koob iyo tobnaad waxa wey wabna sabiil musaafirkan xaqiisa si dadka masaafiriinta waa in la xifdiyo maalkooda naftooda cirdigooda la ilaaliyo aan lagu xadgudbin waxay u baahan yihiin lagu tabantaabo lagu taageero dadka masaafiriinta kaasuna waa xukunka koob iyo tobnaad wey xukunka labiyo tobnaad waxa weyn walaa tubadirha tuurtuurin maalka ilaahay ku siiyey tabdiiran ridridid tabdiirka waa maxay tabdiirka cabdulaahi bnu cabbaas cabdulaahi bnu mascuud mujaahid qataada dhammaan waxay yidhaahdeen waa in maalka macsi lagu bixiyo taasaa la yidhahdaa tabdiir mubadel waxaa la yidhaahdaa qofka maalka ku bixiya meel uu ilaahay ku caasinayo wuxuu yidhi qataada nafaqada lagu bixiyo macsida ilaahay weeye meelaan xaq ahayn weeye fasaad weye mujaahid wuxuu yidhi qofka maalkiisoo dhan hal mar hadduu xaq ku bixiyo mubadir maaha laakiin hal madaal oo raashina hadduu ku bixiyo meelaan xaq ahayn waa mubadir idan maalka qofka ha ridridin macnaheedu waxay tahay macsi ha ku bixin maalka yaa ku siiyey allah ha ku caasin ha ku caasina marka qofka macsi ku bixiyo wey mubadir macsi maxaa ugu weyn al-ishraaku billaah dadka inta geela ka bixiya kaxeeye qubuuraha la caabudo ku soo qala macsi shirki ka gadaal maxaa ku xiga waa dhiigga muslimka dadka maalkooda ku bixiya in lagu laayo dadka muslimka ah qabaa'ilku isku laayaan kooxaha siyaasaddu isku laayaan muslim lagu laayo waxa weeye ee maalkiisa saas u adeegsada yaa kaas weeye qofka mubaderka ee maalkiisa kaas waxa weeye mubaderku qofka maalka ilaahay siiyey zinada iyo qamrada iyo daroomada ku cunaya waa qofka ku tumanaya mubadel waa qofka maalkiisii ka bixinaya jaadka iyo sigaarka iyo torakada waa kuwaasa mubadiriintu so ma jeedin marka qof kastoo maalka meel macsiya ku bixiyo wey qofka mubaderka ee maalkoo dhan hadduu hal mar ku bixiyo meel daacaa mubader maaha saasay saxaabadu yidhahdeen radia allaahu canhu ilaa wuxuu ihi subxaana ina almubadiriina dadka maalka turturo meesha macaasida ku bixiya kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana shayaadiini shaydaanada walaalahood waa maxay macnaheedu shayaadiintay u egyihiinoo shabahaan wey maxaayl shaydaanku rabbiyu caasiya soo maaha ilaahay caafimaad uu siiyey waxa weye xibnaha uu siiyey uu rabbi ku caafiya qofkan mubaderkaana maalkii alla siiyey uu rabbi ku caasiya rabbiyaa ku siiyey maxaa la rabay inaad ku caabuddo daacadiisa u adeegsato marka sida shaydaanka nicmooyinka alla siiyey uu ugu caasiyo mubaderkuna maalka alla siiyo ku caasiya marka shaydaanuu shabahay waa shaydaan walaalkiis sidaasaa loola jeeda waa shaydaan walaalkiis sidaasaa loola jeeda ilaa wuxuu ihi waa kaana shaydaanu shaydaankuna wuxuu ahaaday kafuran mid abaalka dhac badan lirabbi rabbigiis rabbigiisu ku kufiya waa abaalka dhaca waa jizaar waa jizaara waa abaalka dhaca oo nicmadii alla siiyo ku caasiya indhaha dhagaha kulli maalka alla ku siiya haddaad ku caasido waxa weeye shaydaanaad shabahdaa ilaa wuxuu ihi subxaana wa imaa tucridanna haddaad ka jeesato canhum can ilmadkuuriin canhum halkaad u celin dalqurbaa waalmiskiin wabna sabiil iyo kuwii ka soo horreeya waalidiinta kuwaas la soo sheegoo lagu yidhi wax sii kuwaasaa loo celina ilaa wuxuu idhi wa imaa tucridanna haddaad ka jeesato canhum dadkaas lagu yidhi wax sii xaggooda maxaad uga jeesan ibtiqaa'a raxmati naxariis dalbideed naxariistaasoo min rabbika xagga rabbiga ka ahaatay naxariistaasoo tarjuuha aad rajaynaydo faqul lahum dadkaas waxaad ku tiraa qowlan qowl qowlkoo maysuuran fudud waa mafcuul oo bimacnaydu faacil maysuuran fudud adle ee la fududeeye dhihmay maxaa loola jeedaa aayaddan macnaheedu waxaa loola jeedaa mar kasta wax ma haydin qof qaraabadaha kuu yimid miskiina kuu yimid musaafirkiiya kuu yimid markaas wax ma haydin haddaad wax rajayhaydo hadal wanaagsan kula hadal haddaad ka jeesato macnaheed dadan wax siin wey markaas wax ma haydin hadal wanaagsan kula hadal raallihaw hadda wax ma hayo waxaa kaloo ka mid a waa maxay inaad tidhaahdo insha allahu haddii ilaahay wax siiyo waxbaan ku sii doonaa sidaas weeye hadal wanaagsan waxa weye waa naga tag waa tuugsan jirta iyo hadhihin hadhibin ha dhibin laakiin hadal wanaagsan oo dhimrin ku jirto ballanqaad iyo waxbaan insha allahu haddii ilaahay wax siiyo waxbaan ku sii doonaa iyo dheh ballanqaadkaasna iska oofi waa qataro barri qiyaama lagu weydiin doonaa daadan ballanqaadino tiraa raalliho hadda wax ma hayana dhib male ahlucilmiga gabalkood waxay diideen in la yidhaahdo allaha sahlo waa arrin qatara yidha arrintaas oo halkay qatar ka waxay yidhahdeen miskiinka tuugsada adduunka wuxuu ugu nicab yahay kelimadda wax loogu diidayo oo markaas u isagu isleey ilaa moogta qofki yidhahda iga tag isagu inuu wax u diidaya inuusan waxaysan ma kalahay yaqaanin kelmaddaas ugu nicabi waxaa ka dhalanaya say yidhaahdeen inuu allah nibcaabo ou yidhaahdo allah sahli markasta kuleey marka dambe marka bal allihiis ha ku dirine waxaad samaydaa waxa weyan kelimad kaloo iska dhimrina dhig raalli ahaw iyo waxa weyan hadda wax ma hayo iyo haddaadan markaas waxaynin kelimad wanaagsan oo kale dhig kelimad kale wanaagsan iska dhe qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada maqluulatan mid lagu xidhay ilaa cunuqika qoortaada walaa tabsudhaa gacanta ha fidin kullal basti fidin dhammaanteed oo fataxuddo aad fadhiisato maluuman xaala aad tahay mid la eedeeyey maxsuuran xaala aad tahay mid la daaliyey inna rabbaka rabbiga yabsudu waa fidiyaa arrisqa risaaqadda liman yashaw qofku doonu u fidiyaa wayaqdiru alla waa cidhiiriyaa liman yashaw qofku doonu ku cidhiiriyaa innahu alleh kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid xoog ogaal u ah bicibaadihi addoommadiisa basiiran mid aragti badan bicibaadihi addoommadiisa haddana aayaddan allah subxaanahu wa tacaala awaamirtii ayuu noogu sheegaya qaybo ka mid a oo waa maxay maalka la bixinaa sida loo bixina ilaa wuxuu yidhi subxaana walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada maqluulatan mid lagu xidhay ilaa cunuqika qoortaada gacantaada ha ka dhigin wax qoorta ku xidhan macnaheedu waxay tahay baqiil ha noqon baqiil ha noqone wax bixi wax bixi saas weeyaan iska ilaali bukliga nabiga sala allahu calayh wasalam xadiis saxiixaynka ku sugan min xadiisi abi hurayra wuxuu miisaaliyey qofka baqiilka iyo qofka deeqsiga nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qofka baqiilka iyo qofka deeqsiga waxay ka dhigan yihiin laba nin oo laba jubbadood wata laba jubbadooday wataan oo bir ah oo halkaas naasaha ilaa halkaas galowyadaa ku jooga intaas bisay leegta midka deeqsiga markuu inuu wax bixiyo doono way sii waasac noqonayaan biruhu waa kasii fuqayaan hoosayba u laalaabsanayaan ilaa marka dambe ay dhulka inta gaaraan raadkiisa qariyaan korna uga baxaan aada u weynaanay sidaas wey macnahan naftiisu way ku taageen inuu wax bixiyo waa qof kayrka raba oo ehel u ah bakiilka markuu is yidhahdaa shilin bixi ay jirra ku soo yihin laba birihi waa soo degaya markaasuu inta yaabu iska dayna waa sida ma og tahay ay yidhahdaan soomaalida bukhalada qofka bakiilka ah iska daa inuu kiisa bixiyo dadkii kaleu la hadlaa markaasuu leeyahay wax uu la ordaayuu kugu reebi macnaheedu ma taqaan qofkan waxa wadaa waa baahi soo maahan haddaad siida adaa baahidu kugu hadhay hule fiiri meeshuu baqiilnimo ka gaadhay ya saas weeyaan marka mar alla markuu wax bixi yidhaahdo naftiiya balaayadaas u sheegi oo le waxa baahidaana adiga kugu hadhay markaas jirrinta birta ku tiraa hurdaysana ma bixi karo laakiin waa been shaydaana u sheegaya sadaqadu maalka ma nuqsaamido nabi maxamedaa sheegay sala allahu calayh wasalam nabi muxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiis imaam muslim saxiixiisa uu ku wariy min xadiis abi hurayra maa naqasa maalun min sadaqati sadaqa maal ma nuqsaamido nabi maxamed aa yidhi sala allah alay ilaahay baa barako keenaya ilaahay baa beddelkii ku siinaya masale kalo cajaa'ib badana nabigu ku dara waxa weeyaan dad badan wa khaasatan qabaa'ilka waxay u dagaalamaan ma taqaan yaa nala dullaysan qabailku saas isku dilaani mogta qabiila waxa weeyaan waxbaa laga dilaa markaasay waxay leeyihiin maanta maxaan samaynaa laba arrimood taan qaadanna wax annaga maanta noo roon carruurtaydan u daran miyaan qaadanna mase wax caruurtayda u daran annagana maanta noo roon labadaas kaan qaadana markaasaa la yidhi fasira bal xadiiskaasgese iskaga soo horjeedaan qisadaas u fiirsada waxay dhahdeen maanta annaga waxaa noo roon inaan nabad qaadanno qofkii diyo iska qaadano oona waxba dad layn laakiin carruurtayda u daranta waa la dulayna carruurta waxaa la leeyahay horaan u lay jirno diyada sii jir waa la dulaysanaa marka waa inaan qaadanno dagaal oo maanta noo daran lakiin carruurtayda raadkooda laga leexo oy carruurta ku cisoobaan macnaha saasay leeyihi xadiiskan dhegaysa marka nabiga sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi wamaa zaada allaahu cabdan addoon ilaahay uma siyaadiyo bicafwin cafin uu iska cafiyey sababteed ilaa cizan awood iyo sharaf maahan qofku hadduu inta la dulmiyo oo dad muslimu dulmiyaan gaal hadduu iska celin karo waa inu iska celiya hadduu dulmiyo marka gaal xataa gaal nabigu cafiye waa jira gaal xataa nabigu cafiye mogti nabiga sala allahu alay sl isagoo geed hoos jiifa a gaal u yimi bal fiiriya masalada cajaa'ibkeeda markaasuu seeftii nabigu geedka sufreedu gasha ka siibtay markaasuu inta loo dul istaagu yiri aryaa maxamed iyaga kaa dhacsaay markaasuu nabigu yidhi allah kaasay seeftii batak ka tiri ka dhac nabiga inta qaatu yidhi haye yaa iga kaa dhacsaa gaal markaasuu yidhi qof wax qabta qofkii uu qayb badnaa noqo waa i haydaa ilaa isagu ilahay ma rumaysan ilaahay ka celima soo ma jeedid nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi islaam markaasuu yidhi ma islaamaayo laakiin ballan waxaan ku qaadaa qof kula dagaalama inaana soo raacin anna aanan kula dagaalamay nabigu waa iska sii daayo cajaa'ibteeda waa iska sii daayo ninkii fiiri kayrka laga helay waa tegey toonkiisi u tegey asagoo leh dadka qofka ugu qayb badnaayoan ka ig fiir waa gaal waa daaci dadkoo dhan sumcadda uu laga helo islaamkii ka hela fiir marka afintu hadday mawdiceeda tahay marna waxaan sharafahayn qofka uma siyaadiyo nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi wamaa zaada allaahu cabdan bicafwin ilaahay addoon uguma siyaadiyo cafin uu iska cafiyey ilaa cizo iyo awood maahan iyo sharaf marka waxa weyan haddii into waxa weeyaan qofku dulmiyo ama qabiil ay dulmi kugu sameeyaan aad iska cafido ogow ilaahay inuu ku cisaynayo ha u qaadaan inaad ku duloobayd marka ayaan laysku baabi'in balaayadaa shaydaanku waxyoonaayo marka waa noocaas wakadalika nabiga sala allahu calay wasalam waxaa ka sugan xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiis abi hurayra nabigu inuu yidhi sala allahu calay wasalam maalin waagu baryo ma jira ilaa laba malagaa soo degaan maalin kasta waagu markuu baryo laba malagaa soo degaan malag wuxuu leeyahay markuu dhulka yimaado allaahumma acdi munfiqan khalafan ilaahuw qofka maalkiisa bixiyo bedelsi ilaahu maalkii u bedel oo bedelsi malaga kalena waxaa shaqadiisu tahay inuu yidhaahdo allaahumma acdi mumsikan talafan ilaahu midka ku dhegan ee baqiilka ka baabi'i maalka idan markaa bixinta la bixiya maalku kuma baabi'ee bakiilnimadu ku baabaa bakiilnimadu ku baaba'a marka ilaah wuxuu leeyahay walaa tajcal yadaka gacantaada ha ka dhigin maqluulatan mid lagu xidhay ilaa cunuqika qoortaada macnaheeda midaan waxba baxayno saasa ha ka dhigin walaa tabsudaha ha fidin kullal basti fidin dhammaanteed tanna waa maxay waxaadan awoodin ha bixin oo waxa aad baxayda hadday dhaqaalahaagada ka badan yihiin tabartaada ka badan yihiin maya ayadana sharcigu ma amro sharcigu ma amro iyadana waxay waxna reebo waxna bixi fiir bal sharciga cajaa'ibtiisa walaa tabsudhaa ha fidin gacantii kullal basti fidin dhammaanteed saasa ka dhigin shilinkiiba markuu soo maray waaba gudbida wax aad gacan ku dhigayda lama arko marka adigii waxaa imaanayda inaad marka dhibtooto waxaa dhici karta inta dhibtooto inaad sadaqadaadii ka shanlayd oo tiradan waxaysala fiir khasaarada ka timi waxaa dhici karta dadkii biilkoodu waajibka kugu ahaa inta sunnahaan usii bixiday ayagii waxaad sida inaad weydo way dhici karta idan marka miisaan waa inay oo waxaad baxayda waxaad awooddo ay noqdaan dakhligaaga aan ka badnayn waxaweyn aadan ka shanlaayayn waa inay noqdaan islaamku sidaas ayuu u cadday wax walba maxaa dhacaya haddaad wax walba bixido oo fataqcudda aad fadhiisato maluuman xaala aad tahay mid la eedeeyey waxaa imaanaya inaad meel iska fadhiisato adoo eedaysane ah oo la yidhahdo waa kaas waxaaga adaawada bixishay bal isdabah maxsuuran xaalaad tahay mid la caajis geliyoo la daaliyey maxsuuran laba macnay mufasiriintu leeyihin macnaha ay u badan yihin mufasiriintu ayaddana daahirkeedu ugu dhow yahay maxsuuran xaalaad tahay mid la daaliyey oo xasarati daaba daabadii waa daashaa la yidhaha markay fadhiisato ratiga oo kaleeta marka la rara mahashe oo la wado waxa weeyaan markuu daalo waa fadhiisan dii wax tabar ay ku hareen waa la kicin waa socon marka dambe waa fadhiisana dab haddii lagu dhajiyo ma istaaga markaasaa la yidhahdaa xasiir marka mid la daaliyey oon waxba qabsa karinaad noqonayn haddaad wixii dhan iska bixido sidaas waa macno oo labada macnaba maluuman maxsuuran waxaan cillo uga dhignay bixinta macno kalaa jira oo fataqudda aad fadhiisato maluuman xaalaad tahay mid la eedeeyey oo bukhliga lagugu eedeeyey maxsuuran xaalaad tahay mid la daaliyo qayr oo dhan aan awoodin oo waxaweyn hantidu iska wada baxshay lala daaliyey oo labada waxay maluumanna waxay u taallaa walaa tajcal yadaka maqluulatan maxsuuranna waxay u taallaa walaa tabsudha kulalbasta taasuna waa macno kaloo mufasiriinta gobol ay mareen ilaa wuxuu uhi subxaana ina rabbaka rabbigaa yabsudu waa fidiyaa arrisqa risaaqada liman yashaw qofku doonu u fidiyaa u waasiciyaa oo qani ka dhigaa wayaqdiru alla waa ku ciriiriyaa liman yashaw qofku doonana soo qadar qofku doonale ilaahay weyne asaga waxa weeye yaqaana masaalixa waxaa dhici karta dadka gobol haddii maalka loo waasiciyo inuu gaaloobo oo dantiisuba ay ku jirto faqriga dad badan hadduu maal helo khalaaf wey maantaasa masaajidka ugu dambeeya faqrigaas haddaan ugu jirta faqrigaas haddaan ugu jirta intaasuu faqiir yahay allowdu ku hayna dii maal la siiyo uu dhammaane ilaahay baa maslaxadiisa yaqaano ka ilaalina maalka dadka gobolna waxa weyn maalkaa u danaho hadduu faqri taabto inta adka goxuu gaalooba maalkaas intuu haysto alla shukrina marka rabulcaalamiin isagaa maslaxada yaqaan welidaa sidaas daraaddeeda wixii ilaahay kuu qadara khayr ku ah marka rabulcaalamiin isagaa masaalixda yaqaan ee adugu sida kayrka alla weydiisee un kaliya ma ahan maalka kaliyu kayrka maaha keligiis kayrka ma aha qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi innahu alleh kaana wuxuu ahaaday khabiiran mid xog ogaal u ah bicibaadi addoommadiisa isagaa yaqaan addoommada mid walba waxa u wanaagsan iyo waxa dan u ah isagaa yaqaan basiiran mid aragti badan u ilaah ahaaday oo addoommadiisa u aragti badan isagaa kala yaqaan midka faqrigu dan u yahay midka hantidu dan u tahay midka dhexdhexaadnimadu dan u tahay ilahay isagaa kala yaqaan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa taqtuluu hadilinina awlaadakum carruurtiinna khashata imlaaqin faqri cabsi aad ka cabsaydaan darteed ha u dilinina naxnu annaga narsuquhum carruurta risaaqayna wa iyaakum idinkana annaga idin risaaqayna inna qatlahum carruurta dilkoodu kaana wuxuu ahaaday khid'an dembi dembigaasoo kabiiran wey axkaamtii shan iyo labaatankaydan ku jirnaye insha allah markaan dhammaynaan hal mar carabka soo maraynaa shan iyo labaatanka midba meeshii laga qaatay insha allah ilaah subxaana wa tacaala aayaddan wuxuu dadka uga reebayaa uga nahyinayaa carruurtooda inay dilaan kufaartii hore carruurta way dili jireen wa khaasatan gabdhaha waxayna u dili jireen inta carruurtu badata waxaad siidaad weyne waxaad siido aad weyne faqri ay ka cabsaayaanay u dili jireen allah subxaana wa tacaala waalidka dhalay isagaa uga naxariis badan carruurta fiiri allah waalidka xataa carruurta asagaa uga naxariis badan allah wuxuu leeyahay waalidkii waa carruurka dil fiiri carruurka waxa laga celinaa waa waalidkii dhalay ka warran bal ilaahay naxariistiisa say u ballaaranta allah ka celinaa waxa laga celinaa inuu dilana waa maxay waa waalidkii dhalay aabbahaa dila hooyaduna waa dishaa labadaba waa dila soo uma jeedin marka gaaladii hoo saas ahayd laakiin ayaan daro annaga hadda uma badna aabbu inuu dilo hooyooyinkaa dila oo say u dilaan waxa weeyaan zinadiiya faaftay markay gabadhii waxa weeyaan ilmo xaaraana caloosha ku qaado ayay dileen ka war markii hore dembigii koobaad muxuu ahaa zino waa faaxisha markaasaa shaydaanku wuxuu u waxyoonayaa waxa weeyaan yaadan dadka agtooda ku ceeboobin ma xasuusanayda markaas ilahay wejigiis maxay la tegi doonta markaasuu leeyahy dadka agtooda yaadan ku ceeboobine dil saqiirkaan aan wax dembiyo galin markaas inta dhaleena markay dhaleena kow kaga sinay ama dariiqa ku tuuray ama suuliga ku riday soo ma jeedo inna lillahi wa inna ilayhi ama kaninay cunay kaasay meyd isagoo soo tuuray waa isku mid soo ma jeedin marka waa arrin khatar ah arrin khatara weeye aadna waxa weeyaan waayihii dambe soomaalida ugu faaftay waa arrin halaag ah waxayna ku tusaydaa shaydaanku qofka kama haro mar hadduu dabinka ugu dhaco ilaa uu gaalnimo ku hubsado ma ka haro markii hore zinada isagaa ku riday marka dambe zinada wax ka sii daranuu rabaa inuu ku rido oo ah dhiig muslim inuu saqiiron dembi geli marka dambena wuxuu ku dhiri doonaa iska gaalow zinaad ku dhacday saqiirna waa disha oo ku dhammaatay maxaa yeelay kama harayo shaydaanku qofka ilaa uu naarta ku hubsado marka war dembiga koobaadaa layska ilaaliya hadduu kaa dhacana ilaahay weynaa nuguma ridee waxa weye kan labaadaa layska ilaaliya lama quusto soo ma jeedi oo waa la toobad keenaa oo meesha dadka uu shaydaanku ku tusayo waxaa la idhahdaa ilahay wejigiisa maxaan la tegaya saasaa la yidhahda markuu ku yidhaha dadkaa kula yaabay carruurta yaa la dil walaa taqtuluu ha dilinina awlaadakum carruurta aad dhasheen khashata imlaaqin faqri cabsi aad ka cabsaydaan darteed ha u dilinina naxnu annaga narsuquhum carruurta risaaqaynu ilaaha yidhi wa iyaakum idinkana annagaynu risaaqayna idinka laftigiina miyaa isku filan idinka carruurta un ka baqaye carruurtana annaga risaaqayna idinkana annaga aynu risaaqayna inna qatlahum carruurta dilkoodu kaana wuxuu ahaaday khid'an dembi dembigaasoo kabiiran weyn qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinada ha u dhowaanina innahu zinadu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan mid foolxun wasaa'a waa xumaaday sabiilan xagga waddada awaamirtii iyo nawaahidii axkaamtiiyaan ku jirno allah subxaana wa tacaala wuxuu addoommadiisa ka reebay zinada qaabka uu ilaahay nooga reebaya waa qaab aad u xeeldheer ma la dhihin war ha sinaysanina ee ilah wuxuu ha u dhowaanina walaa taqrabuu ha u dhowaanina azina zinada macnaheeda waa maxay ha u dhowaan asbaabtii zinada keenayday ka fogaada zinada asbaabaa keenayda iskama timaado waa inaad asbaabtiiba ka fogaata iska da'yadeed asbaabtii maxaa ka mid ah waa in fiirada welidaa sidaas daraaddeed ilaahay kitaabkiisa ku xarimay ninku inuu gabadh ajnabi ka afiiriyo amase gabadhii ay fiirido nin ajnabi ka ah waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum gabadhiina waa laga xarimay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahum haba fiirin nabiguna sala allahu calay wasalam fiiradu inay zinata ku tilmaamto waxaa la xarimay inay istaabtaan inay istaabtaan oo xadiiska saxiix muslimka nebigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan waliyaddu zinaaha albatx gacantu waa zinaysataa zinadeedu waa taabasho gabadh ajnabi kaa haddaad taabato zaanig baata haddii adeerkaa qalay adeerkaa dhalay dafiri midda adeerkaa dhalay wey midda laguu sheegayo ajnabiga kaa waa gabadha habaryartaa dhashay midda ajnabiga kaa laguu sheegaya taas ka bilow soo ma jeed mid waxa weye mujrimad ah waxaan ku fiirinaya inaad tahay alqaacidiya in kale islaam waa in adeertii fiiri war waxaa tiraa mufsidad baa teedo naga fiiri waa ku baana heleen adeerkeed adeerkeeda dhale ka hor waxaas faasidka meeshay gaartay haddii aadan ahayn waa inaad islaamtaa wey oo zina ku dhacday fiiri meesha la gaaray marka waxa weeye waa inaad ogaato zina inay tahay ha u dhowaan marka lagu leeyahay waa inaad asbaabtaas ka tagtaa maxaa ka mida waxyaalaha u dhawaashadii inay guri isla galaan ama meel itlaac hadday rabto dariiq ha ahaato meel aan qof kale u jeedin inay laba ajnabi ka isla joogaan laa yakhluwanna rajulun bimra'atin ilaa macaha duu maxram nabiga sala allahu calay waslam wuxuu yidhi war nin yuusan la goonin noqon gabadh ajnabi ka ah ilaa maxramkeeda inuu la joogo maaha zinadii sababihii keenayo dil alla xarimay maxaa ka mida inay isla safraan yaa laa yaxilu limra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata yowm maalin xataa intii loo socdo inay safarta xaaraanay ka tahay gabadh ilaah iyo qiyaamo rumaysa haddaan maxramkeedu la socon amaan zawjeeda calaa kulli xaal dhammaan wix alla wixiisina keeni lahaay oo dhan ha u dhowaan wey marka ha u dhowaanina waa saas ha fiirin ha taaban ha la goonin noqon waxa weeyaan ha la safrin dhammaan ka fogow kay zinadii marka ka iman intaan la ilaaliyo zina maba imaanaysa marka ha u dhowaanina walaa taqrabuu ha u dhowaanina azina zinada inahu zinada kaana wuxuu ahaaday faaxishatan mid foolxun waa reedr foolxun oo fadeexa ah oo uu ku fadeexoobaya ilaahay wejigiisa qofku hadduusan ilaahay uga toobadkeenino ka harin wa saa'a waa xumaaday zinadu sabiilan wadalla maro saga u xun nabiga sala allahu calayh wasalam ninaa u yimid dhallinyaraa cajaa'ibta nabi maxamed tarbiyadiisa iyo sabarkiisa iyo dulqaadkiisa markaas wuxuu yidhi rasuulka allow aniga waxaan rabaa zinada inaad ii fasaxdo waa nabi maxamed oo hortaagaya ogow aniga waxaan kaa rabaa zinada inaad ii idanto markaasay saxaabada ku qayliyeen nabi wuxuu yidhi ha ku qayliyina kala soo dhowow halkaan ii soo fadhiiso markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam ma jeceshahay hooyada in laga zinaysto markaasuu yidhi ma jecli naftayda ilaahay mid lagu furto hayga dhige naftaada mid lagu furto ilaahay hayga dhigo aniga ee ma jecli markaasuu hadda dadku ma jecli hooyooyinkood in laga zinaysto markaasuu nabigu yidhi ma jeceshahay gabadha aad dhashay in laga zinaysto markaasuu yidhi ma jecli ilaahay hayga dhigo midka lagugu furte markaasuu yidhi dadkuna ma jecla gabdhahooda in laga zinaysto ee ma jeceshahay walaasha in laga zinaysto markaasuu yidhi ma jecli ilaahay hayga dhigo midka lagugu furte markaasuu yidhi dadkuna ma jecla in gabdhaha walaalahooda laga zinaysto markaasuu yidhi ma jeceshahay eeddada in laga sinaysto markaasuu yidhi ma jecli markaasuu yidhi dadkuna ma jecla eedooyinkooda in laga sinaysto ma jeceshahay habaryarta in laga sinaysto ma jecli markaasuu yidhi dadkuna habaryarooda lama rabaan kaadi la aadin marka ilaa gabdhuhu waa intaas khalaas markaasaa nabigu u ducey uu yidhi allahuma akfir damba ilaahu u dembi dhaaf wa dahir qalbahu ilaahu qalbigiisa dahiro xumaantan ka saar wa xasin farjahu ilaahu farjigiisa mid dhowrsan ka dhig weligiis dambe xataa ma damaacin xumaanta soo ma jeedo weligiis dambe xataa mausan damaacin imaam axmed musnadkiisa ku riwaana xadiis saxiix soo ma jeedo marka waxa weeyaan tusaalayaalka uu nabigu dadka si u tarbiye jira wax ugu tusaalay jiray kutusayda allahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed